dibadbaxani oo looga soo horjeeday islamarkaana lagu cambaareynayay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee talaadadii lasoo dhaafay ay kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka duusid ee magaalada nairobi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada culamo udiinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda esli ee magaalada nairobi guud ahaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga esli ayaa maanta la xidhay waxaana bulshada soomaaliyeed ee esli ay sheegeen in arrintani ay uga gol leeyihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen bulshada kale ee wadanka kenya oo iyagu weli ku jira xaalad baroordiiq ah guud ahaan ganacsatada iyo dadkii kala duwan ah ee ka hadlay dibadbaxan ayaa si isku mida u muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weerarka ay kooxda al-shabaab ku qaaday magaalada nairobi xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunje yuusuf xasan cabdi oo dadka dibadbaxayaasha dhigayay kula hadlay xaafadda islii ayaa tacsi uu u diray dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay weerarka kadib waxa uu sheegay in argagixisadu ay mar uun ka adkaan doonaan
walaalayaal maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheenna reer kiinya oo aan cambaarayno duulimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ahee al-shabaab ay sheegteen dadkii ku dhaawacmayna waxaanu ilaahay uga baryaynaa si degdega inuu u caafiyo waxaa kaletoon aad u cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ee bini aadanka aan waxban geysanayn dembiga gelin si xaqdarra ah ku dilay waan cambaaraynaynaa nagama tirsana nimankaasi magaceenna kuma hadlayaan nooma hadlayaan waanan ka adkaan doonaa ilaahay xaqdarrada ay soomaaliya iyo soomaalida soomaaliya gudaheedana ka wadaan halkana ay ka wadaan waan ka adkaynaynaa insha allah soo argagixisada kama adkaan doono soo ma garab taagnaan karno dadka nabadda iyo wanaagga jecel waad mahadsan tihiin
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cumar axmed waxaan ahay xogayaha isli business district association maanta saaka subaxii suuqaqa waanu xidhanay laga bilaabo saddex saac oo subaxnimo ilaa siddeed saac suuqaqa way xidhnaanayaan waxaana ku xidhnaanayaan inaannu barordiiq u samayno dadkii ku geeriyooday weerarkii xumaa ee ka dhacay riverside dadka badan ee kenyaankii ku dhinteen waxaa ku dhintay dad shacab annaganaga mid oo shacab soomaaliyeedba u horreeyay dadka ku dhintay bay ahaayeen annagoo u wada tacsiinayna dhammaan shacabkana kuwii ahaa iyo kuwii kale ee kenyaanka ahaaba ayaanu maanta waxaanu go'aansan inaannu suuqa xidhno ganacsiga guudba aan xirno dowladda kenya ayaa weli baaritaan xoogan ku wada maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkii hoteelka duusid waxaana jira dad gaaraya ilaa toban ruux oo loo soo qabqabtay inay xiriir la leeyihiin raggii weerarka ka dambeeyey soomaalida ku dhaqan xaafadda esliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada u hadalhayay waxaa xigi doona weerarkii hoteelka duusid kadib waxaana walaaca ugu badan ee soomaalida esliya ay qabaan ah in ciidamada ammaanku ay howlgallo ka sameeyaan xaafadda esli ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi